madaxweyne ku-xigeenka galmudug ahna qorshaha madaxweynaha galmudug cali daahir ciid ayaa qasri madaxtooyada kadaafra shirka wadatashiga ee soo fajinta qorshayaasha dhaqangelinta siyaasadda iyo abraacyada muhiimka ee heerarka dowladda galmudug shirkan maalmo soconaya ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin uu kamid yahay agaasimaha madaxtooyada galmudug agaasimayaasha wasaaradaha galmudug guddoomiyaasha degmooyinka iyo howlwadanada kale agaasimaha guuda madaxtooyada galmudug cismaan sheekh xasan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalid oo shirka bilaabay furitaankiisa ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan uu leeyahay ka qaybgalayaasha iyo qorshaha looga golleeyahay shirkan ujeedadiisa ugu waaweyn waxay tahay kow sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda oo maarata maadaama dowladnimadeena xoogaysatay oo galmudug dhisantay in shirar noocan oo kale ah dhowrkii biloodba mar la qabto isku yimaadaan agaasimayaasha wasiirada guddoomiyaasha degmooyinka taliyaasha saldhigyada iyo macnaha saraakiisha amniga iyo garsoorka dhammaan hay-adaha kalgedisa sidii la iskugu kabi lahaa iskugu xirmi laha u wada shaqayn lahaayeen ayay shirarkan madaxtooyadu usoo abaabashay madaxweyne sidii aad maaragtay runtii adigii madaxweynuhuba aad maaragta ku talisaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan iyo sida loogu baahan yahay in la daadejinta maamul wanaaga iyo sidoo kale sidii loo gaarsi lahaa degmooyinka galmudug inay iswaafaqaan kana shaqeeyaan howlaha ay u qabanayaan bulshada qaybaheeda kala gedisan shirkaanoo run ahaantii ka mid ah shirarka muhiimka ah ee ay dowladda galmudug ku ballanqaabiso kaas oo isu keenaya dowladihii hoose iyo dowladdii galmudug agaasimayaasha iyo dhammaan hay-adihii halkaasna waxaa ka dhalanaya isku xir iyo wada shaqayn waxaa inoogu muhiimsan maanta qodobada shirkan aan ku soo qaadanayno waa siyaasadda maamul daadejinta in adeegyadii iyo maamuladii la daadajiyo oo dowladda dhexe hadday noo soo daadejisay oo dowlad goboleedka keentay in dowlad goboleedkan uu sii daadajiyo degmooyinka geeyo degmooyinkina iyaguna tuulooyinka hoos yimaada ay geeyaan si qofka ugu hooseeya ama qofka deegaanada ugu furfur jooga inuu adeegu u gaaro intaasaa muhiimku shirku yahay sidaas oo kale siyaasadda daadejinta maaliyadda oo physical decentralization in maaliyadda laftigeeda la daadejiyo iyadana qodob ka mida wey maanta aad ka doodi doontaan ilaahay hadduu yidhaahdo sidaas si lamida waxaa jira qorshaha dhabo heshiisiinta qorshe la yidhaahdo qorshahaas oo wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay wado qorshahaas qorshihiisa weynna waxaa wada wasaaradda federaalka marka iyadana in la iswaafajiyo oo qorshayaashii dhabo heshiisiinta la iswaafajiyo sidaas si lamida waxaa jira degmo walba inay soo gudbiso qodobada ugu muhiimsan ee horumarinteeda shan baahiyood oo ugu muhiimsan degmo walba oo dowladdu ay sanadkan ilaahay duyada fox ka saari doonto sidaasi lamid ahna waxaa la yska waraysan doonaa fursadaha iyo caqabadaha ka jira mashaariicda ka socota degmooyinka galmudug horta shirkigu intaasuu daaran yahay laba berib ayuuna noo socon doonaa ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan rajaynaynaa dood caafimaad qabta inaad doodaan halkaasna ay ka soo baxdo beber ama warqad ama communicee rasmi oo shirkan guushiisa looga hadlaya
shirkan ayaa la ogoleeyaa sidii laisku waafajin lahaa qorshayaasha dowladda galmudug kuwaas oo ay ka mid yihiin heerarkeeda kala gedisan sida maamul daadejinta amniga iyo siyaasadda kaasoo looga leeyahay in kor loo qaado horumarinta deegaanada galmudug